barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirbaan iyo efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba bisha may waa laba sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeenna duhurnimona ee barnaamijka dhallinyada maanta waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimona waxaa ka mid ah puntland oo la filayo in dhowaan uu ka bilaabmo tartan dhallinyarada looga wacyigelinayo ka qayb qaadashada dembiyada kooxdan waa koox warqadan dokumentigan aragtay aqbalaha mulkiilaha kooxda saxiixayo shanta boqolla waxay ka mid tahay kooxda waxay koox ku noqonayso waxaana laga sii rabaa kharashka intaa ka sii badan oo ku saabsan maxliyaday safarada u baxayaan iyo xilliga loo imaanayaba marka taasi aniga wax weyn uma arkin in aad u yartaan u malaynaynaa
dhallinyaro ku nool magaalada gaalkacyo oo furatay kaalin shidaal oo casri ah waxaa kaa daadan kartaa laga yaaba adoo shan gatay laba ka mid a inay hawada qaado mise si si dadban ugu daadato laakiin markay hadda laga dhigo electronic waxaa ka wixii automatic adoo dalbaday laba boqol oo liitar aa waxaa ka warheli waxay dhammaataba shan daqiiqa gudahood ilbriks adoo filin waxaa maqlay war dhaqaaq oo ku buuxay canfuustadii
daandurayow dhegaystayaasha waxaynu haynaa dhinacii heesaha aynu barnaamijka ugu soo qaadi jirnay maanta oo kale
iyaan dhowraya ayaa tahay xurmo igu dhaqaa tahay
codkaasi yurub genyo iyo qodobo kaleba goordhow ayay noo soo socdaan marka horese qodobo ka mid a wararkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa sheegay in ay u sii dhowaanayaan hannaan isfaham oo dib loogu bilaabi karo xabajoojinta syriya taas oo ay qayb ka tahay magaalada ugu ballaadhan ee alebo halkaas oo uu kor u kacay khasaaraha ka dhashay weerarada xagga cirku kerry ayaa jineefo kula kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka sacuudiga mas-uuliyiinta dowladda maraykanka ayaa sheegaya in wada shaqaynta dalka ruushku ay tahay arrin aada muhiim ugu ah soo afjaridda xiisadda dalka syriya magaalada baqhdaad ee dalkaasi ciraaq ayaa dib caadi ugu soo noqotay kadib markii ay la ciirciirtay qas xagga siyaasadda ah dibadbaxayaal ka dhana dowladda oo galay dhismaha baarlamaanka dalkaasi ayaa iyadoo loo isticmaalayo codbaahayaal waaweyn loo sheegay inay isaga baxaan dhismahaasi sabtidii ayay ahayd markii dibadbaxayaal uu hogaaminayay sheekha shiicada ah ee muqtada asadar ay isugu soo urureen dhismaha baarlamaanka iyagoo galay dhulka ammaankiisu sugan yahay ee la yidhaahdo ka cagaaran
duhur wanaagsan idil ahaantiinba meel walba ad nagala socotaan waa barnaamijka dhallinyarada maanta laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa ayaad ka dhegaysanaysaan ibraahim dhinaca ciyaaraha saas ku tihin
ciyaaraha maxaad noo haysaa maanta kubadda cagta saas ku tihin kubadda cagta waa isku fiicannaa jirnay haddana waxoogaa waa isku fiicannahay inkastoo lasoo cuslaanaya
magaalada ama deegaanada puntland oo kale waxaa jira dhowaan waxaa la filayaa inuu tartan kubadda cagta ay ka bilaabmo oo dhallinyarada faladembiyeedyada looga wacyigelinayo sidoo kalena dhiirigelin dhinaca ciyaaraha loogu sameynayo marka horyaallo kala duwan kooxo kala duwan ayaa xidhiirka kubadda cagta ee puntland uu doonaya inuu halkaas ka sameeyo wariyaha v o a magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa wuxuu waraystay mustafic cabdiraxmaan macacase oo ah madaxa farsamada iyo tababarada ee xidhiirka kubadda cagta ee puntland
kubadda cagta qorshihiisa abril waxay ahayd dhisidii kooxa maadaama toddoba kooxood oo heer kowaad loo sameynaya puntland kuwaasoo liig loo qabanayo shaqadii ugu horreysay waxaan kasoo bilownay magaalada gaalkacyo xaqiiqdii shacabkeeda iyo maamulkeeda degmo iyo mid gobol iyo guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta gobolkaas iyo dhammaan bahda kubadda cagta iyo mas-uuliyiinta mulkiilayaasha kubadda cagta dhammaantoodba si wanaagsan ayay nagu soo dhoweeyeen xaqiiqda shaqadan u tagna waxay ahayd inaan soo ogaano inta kooxood ay qaadan karaan een, magaalada gaalkacyo xaqiiqda kooxo badan baa waxay soo buuxiyeen shuruuddii ugu een, marka waxaan jecel lahay shuruuddii hadday soo buuxiyeen in mataqaanaa la samayn doono maadaama toddoba kooxood la rabo een, short lista lagu samayn doonaa afar kooxood baa documentka si official loo soo gudbiyey sidoo kale waxaan imi magaalada boosaaso iyadana waxaan rajeynaya inay laba kooxood ay si of- ay aqbalaan inay qaataan labada kooxood sidoo kale magaalada gaalkacyaan sii mari magaalada waxaan sii mari doonaa qardho oo iyagana mataqaana aan qorsheynayno wixii ay qaadan karaan inaan sii aragno kabacdi d- caasimada eh, dowladda beledweyne garowe ugu dambeysa iyadoo dowladda hoose ay shuruuddii ay iyadu aqbashay marka waxaan rajeynaynaa toddobada kooxood in lug loo qabto homi aweya toddobada kooxood waxay qabanayaan wax loo qabanaya horyaal home iyo aweya Een, koox walbana waxaa laga rabaa inay mataqaanaa een, marna loo yimaado marna ay safar ugu baxdo cayaarteeda kale iyadoo aan rajeynaya een, season inuu socdo muddo mataqaanaa hal sana ah, een, horyaalkaasi aan rajeynayno insha allah inuu si guula ku dhammaado taasna fursad waxay u tahay cayaartoyda een, kubadda cagta ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee puntland iyo gobollada puntland fursadaasoo tahay xilliyadii hore cayaartooygu markuu heer gobol gaaro bes halkaasay ugu dameyn jirtay laakiin cayaarahan heer gobol way ka sarreeyaan waxayna noqon doonaan ninkii xirfadiisa iyo skiliskiisu fiican yahay national teamka ayuu qaybgeli doonaa barnaamijkan waxaa qayb ka ah een, xiriir kubadda cagta soomaaliyeed isagoo laftiisa ay guddi u joogto fiirin doonta tayada cayaareed iyo kooxaha puntland iyo een, garsoorayaashii la tababaray shaqadaas ay wadaan waxaan filayaa macallimiintii kubadda cagta usoo tababaratana inay aqoontooda halkaa kusoo bandhigi doonaan tababarkunuu noqon doono mid joogta insha allah shuruudihii dhallinyarada hor dhigteen ee tartanka waxaa qayb ka ahaa in calaanaadi laga rabo shan boqol oo dollar shirkada waaweyn qaadanaya in ganacsade een, shirka kambani weyn la qaadanaya dhalinyaro isfoorti ama kubad cagdheesha lagama rabo kooxdan waa koox warqadan dokumentigan aragtay aqbalaha mulkiilaha kooxda saxiixayo shanta boqolla waxay ka mid tahay een, kooxdu waxay koox ku noqonayso ee waxaana laga sii rabaa kharash intaa ka sii badan oo ku saabsan maxliyada safarada u baxayaan iyo xilliga loo imaanayaba marka taasi aniga wax weyn uma arko in aad u yartaan u malaynaynaa fursadda qaaligaana waxay tahay in dhallinyaro badan lagu jihaynayo ee lagaga jihaynayo burcad badannimadii iyo een, tahriibkii oo dhallinyarada reer soomaaliya maanta mataqan dhibaato weyn ku haya aad dareemayso inta dhallinyaro ku haligmaysa badaha inta daawanaysa usoo daawasho tegaysana waxay noqonayaan kumaankun dhallinyaro ah marka waxaan is leenahay haddii kubad cag oo wanaagsan oo sharcigeeda wanaagsan yahay garsoorkeedu wanaagsan yahay cayaartooygeedu wanaagsan yahay in dhallinyaro badan ku jihaysmayaan horumarna laga samayn doono kubadda cagta een puntland ma jiraan marka shirkado dhallinyaradaasi qaatay oo lacagta ka bixiyey xaqiiqdii saamul magaalooyinka gaalkacyo een, foomamka cidda aqbashay waxaa kamid ah samtol puntland een, sidoo kale doctor dhagacadde oo global university science ah sidoo kale hambabaro sidoo kale cabdiwahaan mutores kooxii mataqaanaa een, soo buuxiyey foomamka ama aqbalay inay kooxaha qaadanayaan sidoo kale boosaaso een, insha allah beritoland si official ah u shaaci doonaa cidda een, buuxisay een, garowe dowladda hoose baan haynaa iyadoo maayirkii warqaddii si official ugu soo saxiixay marka waxaan rajeynaynaa toddoba kooxood oo wanaagsan marka waxa marka yaraan lagu bilaabo quality bay yeelanayaan marka ma aha dhallinyaradii iswadan jiray dharka soo gedan jiray kooxdan waa koox lala xisaabtamayo guddi fulin leh gudoomiye ku-xigeen xooga iyo xum- xubno mulkiile leh sidoo kale macallin iyo macallin ku-xigeen leh marka een, waa koox mataqaanaa een, aragtay sida caalamka inay mataqaanaa nin ganacsada uu iska leeyahay ama hay-ad dowladeed iska leedahay marka waxaan rajeynaya inuu wax badan wax badan ay ka bedelin doonto sidii hore kubadda cagtu u socon jirtay marka kubadda cagtu waxaan jecel lahay gobolada laftooda in jaangoyn lagu sameeyo kooxaheeda heer gobol oo si dukumenti official xil kubadda cagta oo diyaarshay usoo diri doono iyadoo la yareyn doono kooxaha laga dhisi doono magaalada oo een, example een, magaalada boosaaso een, kooxaheedu waxa weeye waa kooxo aada u tiro badan een, xaafaday kasoo jeedaan in mataqaanaa macalin aqoon leh u helo cayaartoy quality leh oo si wanaagsan loo xuso- loo soo xulena ay kasoo dhex muuqdaan kooxaha si ay mataqaana u noqoto magaalo population leh maadaama ay tahay inaan cayaartooygu meel kasta taageera ka helo cayaartooy kastana wuxuu tiigsan doonaa inuu ka mid noqdo national teamka puntland national teamka een,
waan gartay aad buu u mahadsan yahay mustafe cabdiraxmaan macacse madaxa farsamada iyo tababarada ee xidhiidhka kubadda cagta puntland wuxuu u warramayey wariyaha v o e magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
dhalinyaro ku nool magaalada gaalkacyo ayaa halkaasi waxa ay ka fureen kaalin shidaal oo casriya taasi oo wax ka taraysa dhibaatooyin badan oo hore u haystay dadka ka ganacsada shidaalka waryaheena v o e ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan ku eegaya qaar ka mid a dhallinyarada magaalada gaalkacya ayaa magaalada kusoo kordhiyey batrol station ama sida dadka qaar ay u yaqaanaan ajabta shidaalka oo ah baraha ay gawaaridu shidaalka ka qaataan faysal cabdi jaamac xabeeb waxa uu gaalkacyo ka hirgeliyey oncot full station waxa uu ka waramayaa sida ay ugu dhalatay bilowgii xaruntan now meeshan kaalintan waxaa igu dheliyey inaan asaasno maadaama aan arkay micnaha baahida badan oo loo qabo kaalmaha shidaalka sida howlfududeedkeeda maadaama maran aan tegey afrikadaas aan ku arkay micnaha naqshadahan kaalmaha shidaalka gaalkacyana inkastoo ay ku yareed marka fikraddaas aan xaggaasaan ka soo qaatay xaggaan marka la imidna waxaan micnaha igu dhalatay inaan sameeyo kaalin shidaal oo xaggaas looga baxo baahiyadii tanagyada dadku ay shidaalka ku miisi jireen ahna shaqo markaas aada u fudud oo nadiif ah xilligii hore gaalkacyo waxaa aada looga isticmaali jiray tanagyo ama jirgaan shidaalka loogu cabiro gaadiidka faysal ayaa ka sheekeynaya dhibaatooyin xilligaasi ay gaadiid leydu ku qabeen shidaalka la cabiro haa y baabuurtu aad bay dhibaato ugu qabeen xiniga tanada waxaa waxaa la yidhaha wax jira waxa la yidhaha koollo waxaa la yidhaha wax jira qashinka oo fuusada ay laashaga tahay hadda aniga dadka shidaalada noo keenoo kale waddankan dowlad toosa oo shidaalkii naga koontaroosha oo wixii koontaroola ma jirto fuusada shidaalku ku imaanaya waxaa laga yaabaa inay wasaq leedahay ee, meesha ugu dambeysa inay micnaha koolay ay wax dhex yaalaan marka makiinaddan hadda waxay ka saacidaysaa dadka inaysan wax koolla isu gudbin inaysan wa- wax wasaqa isu gudbin ilaa haanta ka soo qaado ilaa shidaalka tubada ku shubaysa gaariga waxa uga dhexeeya shabaq iyo filter ma ogola waa electronic ayadaan wax ogolayn wax koolla iyo wax wasaqa laakiinse markay fuusada ahayd fuusada waa la shubhayaa tubaa laga shubhaya sooma qashinka waa ku dhacayaa koolladii baa u gudbaysa kadibna gaarigii sidii buu ku dhacayaa koolladii qashinkii gaariyaasha laftooda dhib bay ku qabeen laakiin had jirtaan gaariyaashu maasha allah wax dhiba ma arkaan wax maaragtay koolladii faa'idka ma arkaan wasaqdii jinno oo ku dhici jirtay ma arkaan tanigii shidaala ka daadaadanayay marka xataa inta loo soo wado shidaalba ka khasaari jiray eh, baabuurta ma arkaan aad bay ugu faa'iido qabaan baabuurta laftigeeda faysal xabeeb ayaa ka waramaya kala duwanaanshaha habkii hore iyo qeybaha hadda lagu soo kordhiyey gaalkacyo cabdiwaaxidow wax badan bay ku kala duwan yihiin isla mid maaha Ee, waagii hore dadku markay taniyada shidaala ku miisan jireen dhibaato aad u farma ma kasoo gaari jirtay Ee, tubadii qofkii inuu jiido oo neeftii dadka hadda badanaa waagaas taniyada shidaalada ku miisi jiray badanaa waxay qabaan neef oo kale waa wuxuu kiciyaa aad baasiinkaas iyo naaftaas waxay kiciyaa dadka neefta ku kiciya marka dadkii taniyada miisi jiroo kale neeftaasoo kale cudurkaas waa ka qaadeen cuduro badan baa laga helaa tubada oo la jiidayo fuusadii oo laga soo jiidayo kaarboonka qofka oo baasiinka oo ku dhacayo marka waxyaalahaasoo dhan baa laga reysa hadda fuuso lama jiido oo tubo lagama jiido qalabkan electronic waay koronto ku shaqeeyaa xitaa iskuma mashquulinayso qofka inaa xataa aa u xisaabis shidaalka ayadaa is xisaabinaysa ayadaa iska jaraysa haddii buuxsanto ayadaa iska jaraysa haddii qofkii intii uu liitar uu rabay ugu borogaraamaynaysaa ayadaa iska jaraysa marka farqiga weyn oo u dhexeeya waxay tahay in laga raysay wasaqdii fuusada ee, jinno oo- oo oo- oo la jiidi jiray wixii oo dhan laga raysay ee hadda tahay shaatii adoo kuu cadiyay inaa shaqaynaysid wax dhibaato een xaggaasan iskaasu gaarayn haamaha iyo waxa dhan ay kugu xabaalan yihiin qalabkaas inuu shidaalka adoo ku isticmaalayo si alaabihii kombyuutarka ay ku shaqaysan jireen adduunkao kale inaa ugu shaqaysa in electroniga taa ku shaqaysanaysid faysal ka war faa'iidada marka walaahi faa'iidadu waa qofba heer buu taagan yahay ma faa'iido darna Ee, waxaa faa'iido ah adigoo nadiif ah oo shaatigeeda kuu cadyahay haddaad shaqaysanaysid waxaad aad ka helaysid faa'iidadiisuna waa maasha allah oo wax dhima kuma jiraan Ee, adigu uun fursadda koobaad oo laga helaa waxay tahay in laga gudbo dhanka kale cumar maxamed xasan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada gaadiidka ku wadata gaalkacyo waxa uu iiga waramay in faa'iido weyn ay tahay hirgelinta xarumaha shidaalka ee ku shaqeeya korontada
horta xilligii hore waxaa ka mid ah darwaliinta kami- oo ka shaqaysta gobolka mudug waxaan ku heystay dhibaatooyin badan xilligii jirgaamada iyo tanagyada ilaa iyo cillado badana dhici karto xagga farsamada ah waxaa maqlay waxaa kaa daadi kartaa laga yaaba adoo shan gatay laba ka mid a inay hawada qaado mise si si dadban ugu daadato laakiin markay hadda laga dhigay electronic waxaa arkay wixii automatic adoo dalbaday laba boqol oo liitar aa waxaa ka warheli waxay dhammaataba shan daqiiqa gudahood ilbriqs adoo filin waxa waxaa maqlay war dhaqaaq waa kuu buuxay canfuustadii laakiin xilliyadii hore dhibaato badanaa ku qabnay bismillah dhibaatooyin lasoo koobi kara maahan dadka dhibaatooyin badan ku qabeen waxa maqlay maantoo dhan qof waxa maqlay wasaq badan dharkiyo nadiif ahayn waxa maqlay caagii maantoo dhan shub istaag soo gedi inta ku gedi inta gedi maantoo dhan silac qafkii oo dhan waqti lumis dharkiyo wasaqa hadda waxa laga yaaba cunug yar aa waxaa laga yaaba meeshii dhan furo inaa ku wareejisa dha nambarkaas taabo intaas ku program nambarkaas kadama keliya si automatic ayadaas jaraysa intii loo baahan ka helaya intaa rabtid laakiin xilliyada hore wax maqlay qaf yar laguma aamini karo ilaan tirq dhan ma qaadi karo qaf xoogle in la keena maahana cumar hadda faa'iido ma oo aragtaan marka qaybtan ajabyada ah ee gaalkacyo lagu soo kordhiyey bismillah si weyn aad u weyn waa ku qanacsannahay waa ku faraxsannahay weliba waxaan jecelnahay inay sii ziyaadaan cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
aad buu mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq En, ibrahim dhinacii heesaha la soo gaadhay markaa Oo, cabaaradana dhageystayaashana- waxbad yara xulaysi aan nasi lahayn iyo- heesta aan dhegeystayaasheena usoo qabanayno kolley adigu laftaada waa isaad ku hadlaysaa waa kuu sheegaasa haye haye haye yaa xoobkii dhaayaha iyo qaadaya yaa kale yurub geyn iyo cabdijabbaar alkhaliij
dhalxalaalaba tahay dhan xariirada tahay dholxareed laba tahay dher xayaab laba tahay dhalxalaalaba tahay dhan xariiraba tahay dholxareed laba tahay dher xayaab laba tahay xaasbaqashala tahay ilaa dhowrsan baa tahay xudhaal cayndhaba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay xaasbaqashala tahay ilaa dhowrsan baa tahay xudhaal cayndhaba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay dhan kastaba dhan kastaba dhan kastaba xulba tahay
xidig dhalaalayaa tahay dhameen looxishaa tahay dhabta xeeriyaa tahay xaqna dhowrayaa tahay xidig dhalaalayaa tahay dhameen looxishaa tahay dhabta xeeriyaa tahay xaqna dhowrayaa tahay xubkii dhalayaa tahay xindabi dhowrayaa tahay halkaas dhiiran baa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay xubkidhayaa tahay xindabi dhowrayaa tahay halkaas dhiiran baa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay xurmaygu xurmaygu xurmaygu dhaqaa tahay
xaasbaqashala tahay
xindabi dhowrayaa tahay dhowraal cayndhaba tahay xurmaygu dhan kastaba xurmaygu dhaqaa tahay dhan kastaba xurmaygu dhan kastaba xulba tahay dhan kastaba xul baa tahay haye ololcayn dhabaa tahay haye meesha ammaan baa ka dhacday aada la isugu waa jiibinay la isu dhiidhiibayaa haye beri ho- malaa waayo ayay ku saaxusay ibraahino waayo heesahan oo kale waa fiican yihiin darandooriga ahoo laisu dhidhiibayo inkasta oo heesaha nafar nafarka loo qaadana dadku ay jecel yihiin haddana darandooriga laga jecel yahay marka marka laisku jeestaynayo Hay. laakiin xilliyadii hore waxaa jiray heese hirgal oo kale
barnaamijka heesaha hergalaa jiray oo fanaaniin badan oo maaragtay ay ku tartami jireenoo ilaa afar fanaan laisugu keeni jiray meesha oo kaalinta koowaad ilaa kaalinta afraad la geli jiray markii ugu horreysaad ka qayb gashaa xilli mee
ismaaciil may u keentay
way waayo aragnimadaada ayaa las- aan isreyn ka faa'iidaysta haatanna waxaan filayaa ibraahim oo dhinac ciyaaraha aad laynooga sugayaa axmed cali sheekh ayaa inoo haya
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta cayaaraha aynu ku bilaabno horyaalka brimier liiga dalka ingiriiska kooxda manchester united ayaa shalay hakisay hanashadii kooxda leicester city ee horyaalkaasi kadib kulan ka dhacay garoonka old trafford ee kooxda man united kulankaasi ayaa waxa uu ku dhammaaday barbardhac gool iyo gool ah naadiga man united oo goolka ku hormartana waxaa u dhaliyey ciyaaryahan anthony marsial hase yeeshee waxaa soo bariijiyey ciyaaryahan wes morgan oo daafaca kaga ciyaara kooxda leicester city haddii kulankii shalay ay ku badin lahayd kooxda leicester waxaa taa macnaheedu uu noqon lahaa in ay hanan lahayd horyaalka premier liiga dalka ingiriiska si kastaba waa inay sugtaa ugu yaraan afar iyo labaatan saac waxaana ay eegi doontaa kulanka caawa dhex maraya kooxaha chelsea iyo tottenham oo ka dhacaya garoonka stafford bridge haddii kulanka caawa uu ku dhammaado barbardhac ama ay ku badiso kooxda chelsea kooxda leicester city waxay noqon doontaa horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska leicester ayaa waxay naadiga tottenham ka horraysaa toddoba dhibcood waxaana kulanka caawa kadib hari doona ilaa laba kulan kulamadii kale ee dhacayna kooxda swansea city ayaa waxay saddex iyo hal ku maquunisay kooxda liverpool naadiga manchester city oo u safartay kooxda southamptonna waxaa lagu soo garaacay afar gool iyo laba gool horyaalka serie ada dalka talyaanigana kooxda yuventus oo mar horeba hanaatay horyaalka ayaa labii eber waxay ku garaacdeen naadiga karbi ac milan iyo fresnon oo kulmana waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbadhac saddex gool iyo saddex gool ah kooxda imboli oo martigelisay kooxda bolonya waxay ciyaartoodii ku dhammaatay barbadhac eber iyo eber ah naadiga balermo oo martigelisay kooxda samadoriana waxay ku garaacday laba gool iyo waxba susuwola ayaa hal iyo eber ugu awood sheegatay kooxda helas verona laaziyana waxay labi eber jirtay kooxda inter milan horyaalka laliigaha dalka sbain atletico bilbao ayaa labiyo hal ku garaacday kooxda celta vigo isbanyolna waxay gool iyo waxba dirqi ah kaga adkaatay naadiga zavilla deportivo la coronyo oo martigelisay kooxda gatafena waxaa ciyaartooda ay ku dhammaatay laba iyo eber oo gatafe ayaa ku badisay valencia iyo villarreal oo kulan xiise leh uu ku dhex maray garoonka kooxda valenciana waxaa ciyaartoodii ku dhammaatay laba gool iyo eber oo kooxdii martida ahayd ee villarreal ayaa adkaatay dhinaca wararka ciyaarahana cristiano ronaldo ayaa ku soo laabtay shalay tababarka kooxda real madrid kadib dhaawac ka soo gaaray dhinaca boodada ciyaaryahankan ayaa waxa uu isku dayayaa in uu ka qayb galo kulanka maalinta arbacada ah ka dhacaya garoonka bernabey ee kooxda real madrid ay ku martigelin doonto naadiga manchester city ciyaar ka tirsan koobka horyaalada qaarada yurub ee uefa champions league ciyaaryahan cristiano ronaldo ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii ay kooxdii saddex iyo eber kaga adkaatay naadiga villareal labaatankii bishii abriil ee na soo dhaaftay waxaana taasi ay keentay in uu seego kulankii kan ka horreeyay ee ka dhacay garoonka kooxda man city oo ku dhammaaday toddobaadkii lasoo dhaafay barbardhac eber iyo eber ah kooxda real madrid ayaa waxay ku dhawaaqday in ciyaaryahan cristiano ronaldo uu tababarka ku soo laabtay shalay eena filayso inuu ka qayb galo kulanka arbacada dhici doona inkastoo go'aanka rasmiga ah la gaari doono saacado ka hor kulankaasi ugu dambayntiina kooxaha roma yuventus iyo kooxda inter milan ayaa ku loolamaya saxiixa ciyaaryahanka daafaca ka ciyaara ee kooxda bayer munich methi benatiya ciyaaryahankani u dhashay dalka morocco ayaa la rumaysan yahay in marka uu dhammaado xagaagan uu ka tegi doono kooxda reer jarmal waxaana uu soo jiidanayaa xiise kaga imaanaya dhowr kooxood oo qaarada yurub ka dhisan si kastaba wararka laga helaya talyaaniga waxay sheegayaan in kooxda yuventus ay u muuqato kooxda ugu dhow inay la siixato ciyaaryahankan oo doonaya inuu soo laabto si kastaba kooxdiisii hore ee rooma ayaa sidoo kale iyana waxay rajo ka qabtaa inay ka dhaadhiciso ciyaaryahankaasi inuu ku soo laabto garoonkii uu horay uga ciyaari jiray xubintii cayaarahana waa naga intaas
axmed cali sheekh aad buu mahadsan yahay xubintaas ciyaaraha inala socodsiinaya ibraahim
dhinacii heesaha ayaan haddana gadaal u eegnaa xaggaadana geenaysaa ilaa anugu anigiina keenay laba kun iyo lix iyo toban markaan jiray da'da shan iyo toban haye waa hees wax markaad ismaaciil shan iyo toban aad jirsato Hey.
maxaad la soo kacaysaa marka waa hawiye xilligan jiray waa heestii ahayd markaan daada jiray shan iyo toban markaan damac guur la soo kacay haye xasan aadan samatar
markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay doqayga markaan usaan tegey markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay markaan dada jiray shan iyo toban markaan damac urla soo kacay doqayga markaan usaan tegey naftayda midaan doorbido dadeedanigo ka garanay naftayda midaan doorbido dadeedanigo ka garanay allaagagadayo midaanini naftayda midaan doorbido dadeedanigo ka garanay naftayda midaan doorbido dadeedanigo ka garanay allaagagadayo midaanini dabeecadeyeeda gaariyo barandura tilmaami koo damba samee ku horo dunida maashayna guri midabka biyo dahab siidoodii bishan qaymada ka bogano jeedaanada wow dawayo nabadii midabka biyo dahab siidoodii bishan qaymada ka bogano jeedaanada wow dawayo nabadii عشقا مدبرا مدبرا إذا شذي ريادتان لون سيدي ودل درس ولا هنجري بابا يشيو لحن تضيري تبسيقتي إيقا نمري هرويدر علي أبيك تهوي هرويدر علي أبيك تهوي عشقا مدبرا مدبرا إذا شذي رياضتان كون استيدي ودادا درس ولا هنجري ضبي شيو لحن تضيري تسيقتي إيقا نبلي رويدا رلي
caashaqan muddo badan idaashadayey waxaa ku luqaynayay heestaasi ee fanaanka xasan aadan samatar iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeena duurnimo intaan mar kale kulmi doonno waa ismaaciil xuseen farjar iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadgelyo
هذا لك عقي معانا ضوي سمركي وضلعتكي إيمانكي وكل عدادي دباخي يا تشحريستي نفطي ذا مدي أي كتيلي الريدة للي أبيك تاي الريدة للي أبيك تاي dodiyo kulankeeni barashada dexdiyo hadalkaagii macaanaa daway samirkiyo dulqaadkii imaankiyo kudaacadaadii dubaakhay yaa jeclaystay naftayda midii ay ku degilay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.